halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly dot com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba rabadaan wanaagsan sidoo kale waa cawaysnimo talaadaha bisha julaayna waa toddoba sannadka laba kun iyo shan iyo toban idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka agoon caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo isbeddelka jadwalka shaqada iyo weliba sicirka badeecadaha ee xilliga rabadaanta
iyada markaan maalmihii ugu horreysaan fudnay aan aragnay ina maaragtay bilshigu iska xiran yahay waxaan qaraar ku gaarnay inaan qalabtaas bisha rabadaan aan iska xiro oon dib u furo maalinta ciidda hadduu aabbaha awoodda raalli ka noqdo
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos oo isagu ah milkiilaha maqaayad lagu cunteeyo oo ku taala dalka maraykanka kana hadlaya isbeddelka jadwalka shaqada ee bisha rabadaan qodobada kaleed barnaamijka caawa oo idinla socodsiinaya anigu waa maxamed cabdiyi saare cabdi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno inooga imanaya magaalooyinka muqdisho waa xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo magaalada boosaaso caweysin wanaagsan ramadaa wanaagsan mar kale dhegaystayaal jadwalka ardayda soomaalida ee wax ka barata xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa waxa ayaan wax isbeddelahay ku iman inta lagu guda jiro bisha ramadaan marka laga reebo goobaha qaarkood oo ardayda horey loo sii daayo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax
inkastoo xeryaha dhadhaab ay hoos yimaadaan kenya maamulka iyo macallimiintana ay yihiin soomaali waxa ay samaysteen wakhtiyo ay isleeyihiin way u babacdhigi karaan soonka cabduqaadir maxamed waa maamulaha iskuulka midnimo waxa uu sharaxaad iga siiyey sida ay jadwalka u yaalay iskuulka u waafajiyeen ramadaanka run ahaantii weyn ayaad saamaysay ramadaanka iyo sidii karikalamka aan aan iskugu wadi lahayn waxaan suubinay timetablekii oo kale ama jadwalkii aan ku shaqaynaynay waan soo waan soo kordhisiinay oo waaan waxaan suubinay waktigii aan waktigii kasoo horumarinay si aan u helno in dadka soomana wakti wanaag fiican ay u tegi lahaayeen u rawaxi lahaayeen ardayda soomana ay wakti fiican u rawaxi lahaayeen yaa waxaan suubinay waktigiiaan soo conjest garaysay meeshii hal saaci bar ama laba saac aan xiisada bilaabi jirnay waxaan hadda bilownaa laba iyo tobankii barkii si lixdii oo kale lixdii oo galabnimo aan u rawaxno lixdii waxyaala caqabadooyin badan iska jirtaa karikalamka oo kenya because waktigii loo loo baahnaa lagu qaadan lahaa lix xiisadood ama laba iyo toban xiisadood lagu lagu kabagareyn lahaa laguma kabagareyn karo ardayda dhigtaan iskuuladan yaa iyana la daalaadhacaya waktiyadan ramadaanka lagu jiro waa kan mid kamid ah ardayda oo ii faahfaahinayo sida uu u arko inay wax dhiganayaan iyada oo lagu jiro bisha barakaysan ee soonka bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa aniga axmed cabdullaahi sugulle waxaan ahay arday dhigta galaas eid iskuulka midnimo primary school ardayda waxaan ahay sugaysa kcbda inay samayso sanadkan waxbarashada rabadaanta anigu ma arko inay arag waxa weyn oo different udhexeeyo waxbarashadii sanadihii hore rabadaanadii hore aanu baran jiray iyo tan marka laga reebo in yar waxaad moodaa sanadkan waktiga in yare dib loo dhigay oo sanadihii sanadkii hore oo kale waxaanu bilaabi jiray xiisadaha lixda subaxnimo ama labiiyo tobanka hadda waxaanu bilownaa hal saac ay xiisaduhu bilowdaan casharadu laakiin waxba nagama baaqdaan oo sidai hore ayunbay noogu socdaan wax saameynaho hadda ay nagu yeelatay anagu ma jirto marka laga reebo inaanu aroortii xilli hore aanu soo jarmaano oo xilligaas inkastoo ay rabadaan tahay oo dee ilaahay uu xidhxidhay dadka shaydaaminta qur-aanka diinta lagu sheegay inaanay munaafiqiin iyo wax dhibaato ah aana jiri doonin laakiin xilli hore oo marka salaada laga baxo oo kow iyo tobanka oo carladu ay mugdi tahayba inta badan ayaanu soo guuraynaa marka waxaa dhici karta inay wax khatar oo kale ahi ay ardayda qaarkood la kulmaan ardayda qaarkood meel iskuulka ka fog bay degan yihiin oo waxay soo marayaan taraag dheer marka waxaa laga yaabaa inay inay dhibi u timaado inkastoo hadda aanay wax dhibi dhicin alxamdulilah alxamdulilah hadda iskuulku si fiican buu nagu socdaa waxbarashaduna si fiican bay nagu socotaa laakiin waxaan anugu jeclaan lahaa sanadii hore sidii nagu dhici jirtay weliba sanadkan sanadka ka horreeyay labada kun afartanka nagu dhacday iskuulka waxaa la fasaxay oo fasaxna la siiyey saddexdii maalmood oo ugu dambeeyey rabadaan marka waxaa aniga ila fiicnaan lahayd inkastoo kaarikulamka ama manhajka kenya dowladda kenya u degan la raacayo in iskuulka la fasaxo labaatanka bisha rabadaan oo tobanka dambe aanu helo jaanis si aan uga faa'iidaysano taajidka iyo tobankaas beri oo ah toban beri oo aada u khayr badan shaqooyinka caadiga ahaa ee guriga laga qaban jiray waa ay laba jibaarmayaan bisha soonka khaasatan gabdhaha oo mashquul badan galaan bishan fuusiya cabdulaahi waa ardayad dhigata dugsiga hoose dhexe waxa ay la daalaadhacaysaa inay isku keento inay wax barato ayadoona shaqadii xaafadda samaynaysa dhanka markaan ka hadlo rabadaanka rabadaanka sidiisa uu fiican yahay inkastoo wax ay waajib uu nagu yahay markaan ka hadlo aniga naf ahaantii markaan iskuulka aan ka dareero lix saac ama toddoba saac aan ka dareero xaafaddan aadaa lix saac wixii laga bilaabo ilaa iyo siddeed saac waxaan sameeyay afurka xaafadda markaan afurka xaafadda aan sameeyo wixii dhan aan isku hagaajiyo hooyadayaa joogto oo oo karinaysa markaan aniga aan hagaajiyo sidaas ay tahana waan ku fiicanaa dhinaca waxbarashada iyo meel kastaba waxbarashada seerjahaan see rabta inay kuu noqoto ma bisha soonka o kale in lagu fasaxa miyaa rabtay see rabta adig bisha soon in lii fasaxa ma rabin balse kenya carriculamka ee hadda iyo soomaaliya kenya hadda isku mid maaha soomaaliya iskuullahooda inkastoo la fasaxay kenya iskuulkooda lama fasaxo hadda macalimiinta saan annaga muslimiin u naha waxay noo soo go-aamiyeen inaan dhiganin subax iyo galab ayagaa waktigii isku excuse garey den waxay ka dhigeen waktigii ilaa labaiyo tobanka ilaa lix saac inaan dhigano saas ay tahana macalimiinteena waa u mahadcelinayna inkastoo ay saas nooga dhiga ama maalin ay tahay maalin rabalaan ah dhinaca kalena waxaa iyana xiran goobihii gaarka loo lahaa ee lagu baran jiray daruusta qur-aanka iyo cilmiga kale ee diiniga ahaa goobahan ma hoos yimaadaan jadwalada u yaal dowladda oo waxa ay raacaan jadwallo iyaga u gooni ah khaasatan wakhtiyadan oo kale oo lagu jiro ramadaanka jadwalada u yaalla waxaa ka mid ah in galabkii la fasaxo ardayda iyo in gebi ahaanba la xiro madarasada iyo malcamadaha tobanka dambe ee soonka sida uu ku waramayo xasan cumar oo ah arday barta qur-aanka kariimka aniga waxaan dhigtaa madarasada mascuud ibnu mascuud ildhoo waxaana dhiganaa ilaa subaxdii labiiyo tobanka ilaa iyo lix saac lix saac waxaa ka dambeeyana lama dhigto ilaa iyo kow iyo tobankaan dhigan jira marka hore waxaa iska bedelay ilaa iyo lix saac ay ku eg tahay marka tobanka dambena ama loo xiriraa meeqa jir hataad adiga aniga waxaan jiraa toban iyo afar ma sooman tahay aa waan soomanahay iyo bal ka waran bal soonka iyo madrasada aad dhiganaysa bal soonka sida maku haya soonka soonka saa-id maciimasii haya ilaa u ihaya waana ku faraxsanahay inuu soon madrasadana waan ku faraxsan inay galabta dambe naloo fasaxo ay tahay haddana waxaa naloo soo fasaxiraa tobanka dambe marka maxaa isbedelay markii soonka intuusan soo gelin ka hor madrasadii si ahaan jirtay oo say u dhigan jirteen iyo markuu soonka soo galo oo kale maxaa isbedeloo dareynteen soonka intuu soo gelin waxaa waxaa isbedel ahaa waxaa la dhigin jiray laba iyo tobanka ilaa laba sac waa la quraac duwan jiray haddana waa lagu soo laaban jiray lix sacaa laga bixi jiray haddana waa lagu soo laabanayay kow iyo tobankaa laga baxayay hadda waxaa isbedel eh subaxdaa la imaani ilmihii yariiska oo aan soomanayna way baxayaan ilmihii ilmihii yar weynna way joogayaanoo quraac ma doonayaan oo lix sac ayay si fiican soo baxayaan kumana laabanayaan bisha barakaysan ee soonka iyo xarumaha waxbarashada oo furan yaad moodaa inay ku tahay caqabad dhanka cibaadada waayo wakhtigii badanaa waxa ay ardayda gelinayaan inay raacdaan duruustii maalinkaas lasoo siiyey waxay ku qaadataba ardayda yaa u kala bixiyey wakhtigoodii wakhti cibaado iyo wakhti duruus aadan xasan tarax v o a xariyaha qaxootiga ee dhadhaab mahadsani tarax haatana boosaaso qiimaha badeecadaha ee magaalada boosaaso ayaa isbedel laga dareemayaa inta lagu guda jiro bisha rabadaan wariyaha v o e da magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa waraysi arrintan la xiriirta inoo haysa
yaasiin xaaji cabdulaahi beenbaati doctor yaasiin waxaad khabiir ku tahay dhinaca dhaqaalaha bal isbedelka dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga badeecadaha kala gedisan ku yimid bisha rabadaan muxuu yahay dhaqaalaha xilli bay dhaqaalaha qaarkood ku xiran yihiin badeecadaha xilliyaad bay ku xiran yihiin Ee, waxaa jira badeecada xilli kaca ee, badeeco kale xilliga yaraada marka waqtiga hadda rosoonka oo lagu jiro maadaama matalan maalintii oo dhan lama shaqaynayo oo de meelaha muslimiinta ah oo wadamada way xiran yihiin maalintii sidaa darteed sida hoteeladii baararkii waxaas oo dhan way xirmayaan habeenkii keliya oo saacadaha baa furmaya sida dhinaca dhaqaalaha halka ka yaraanaya Ee, dhinaca kale badeecadaha ee aadka loo isticmaalo rabadaanka sida sharaabka sida magaranaysa waxyaaba beeraha ka soo go'a sida sareenka sida ee, cuntada aadka loo isticmaalo waqtiga rabadaankana kor bay u kacaan Ee, raashinada aan la isticmaalin rabadaanka oo la jeclayna hoos bay u dhacaan marka ee, guud ahaan marka la fiiriyo ee, sida dharka oo kaleeto kor bay u kacaya waqtiga ciida marka ay soo dhowdahay marka wax- waxyaabahaas dhan bay ku xiran tahay waxay u baahan tahay in marka laysu miisaamo oo qofka ganacsiga ku jira badeecadahaas oo kale dadka qaarkood ee, ay ka wareegaan oo da- ba- u wareegaan badeecadaha kale ay keenaan waa gatma muuqataa marka dadku inay ka diyaar garoobeenoo een, intaan rabadaanku soo gelin ay iska dhammeeyeen badeecadaha waaweynkaayoo aan la isticmaalin oo xilligoodii ee, uusan hadda ku habboonayn ha ee, waa diyaar- aad bay ugu diyaargaroobeen waxay keeneen waxyaabaha eh, loo baahan yahay in rabadaanka la isticmaalo sida cabitaanada sida timirta sida magarta sonkorta sida waxyaabaha burka oo kaleeto biyaha macaan waxaasoo dhan already waa la keenay waa la diyaariyey Een, waana ugu di- dadku aad bay ula qabsadeen aad baana badeecadahaas sicirkooda u kacay oo oo, een, loo isticmaalay waa gartay isticmaalka korontadoo kale ee, waxaa la sheegaa inuu iyadana een, uu sare u kaco bal dhinaca ka waran Ee, dhinaca een, korontada waa energyga la isticmaalo energyga soomaaliya ay guud ahaan gaar ahaan puntland waxay ka mid tahay meelaha energy oo qaali u yahay korontadu oo wadamo badan oo hormaray baa ka raqiisan dhaqaalaha badanaaba ee, waxyaabaha khaasatan magaalada boosaaso oo kale hadda oo mukeyf la isticmaalayo oo marwaxad la isticmaalayo frij la isticmaalayo korontadu aad caadi een, een, waxaa kacaya barayskii korontada barayskaasna wuxuu ku darsamaya barayskii marka caadiga ahaa een, suuqa laga isticmaalayay oo de- cabitaankii oo kaleeto marka xoogaa barayskii wuu kacayaa korontadiina way kacaysa marka kharash badan waa kasoo laakiin isbedel qiimaha kuma imaan isbedelka qiimaha kuma imaanaya laakiin waxaa imaanaya ee, profitkii shirkadu ama dukaanka ama maxaad rajaynaysay baa aad u yaraanaya koronto badan bay ku bixinaysaa waa gartay ee, bal dhinaca kale maxaa iska bedelay saacadaha shaqadoo kale dadku ay ganacsan jireen haddii uu habeenka keliya kusoo koomay oo habeenkii xataa taraawiix la aado oo qayb habeenka kamida ay tahay ee, dhaqaalaha saamayn intee lag bay ku yeelanaysaaba sidaa aad ugu yeelan bishan waa bil cibaado oo muslimiinta oo dhan waxay ku talagaleen eh, inay sadaqaad fara badan bixiyaan in faa'iido badan aan la samayn Eh, makhaayadaha iyo restaurant qaarkood waa iska xiran yihiin qaarkood waxaa laga yaabaa free afur iyo waxa inay bixinayaan yani waxa een, badanaa bishan faa'iido laguma talagalo ilaa ma garanaysaa eh, faa'iidooyinka hore la sameeyay baa aad loo isticmaalaa marka saacado waa yar yihiin la shaqaynayo matalan afurka eh, waqtiga afurka iyo waqtiga cashada iyo suxuurta oo wax yar dadku ay isticmaalayaan maahane Eh, dhinacii makhaayadaha iyo activitygi maalinta oo dhan baa yaraatay soo dhaqaalaas hoos- halka hoos uga dhacay laakiin dhinaca kale cibaad ahaan baa loo isticmaalaya oo dadku dee waa ku talagaleen
Een, dadku inta badan guryaha way kasoo guuraan waxay yimaadaan hoteelka maadaama xaasaska ay ka xagaa baxeen say u helaan meel diyaarsan oo bal ka waran dhinaca ayaguna ma is leedahay suuq fiican ayay heleen dhinaca hoteelka oo kale ha hoteeladoo kale waqtiga horta xagaaga magaalada boosaaso waxaa dhacda in een, magaalo aad u kulweeye korontaduna waa qaali marka guryaha mukeyfiyada badanaaba dadku waxaa u kharaj yar inay hoteelada degaan marka dadka iyo special ragga u badan oo shaqeeya oo dekedii maadaama ay furan tahay ee, dee hoteelada waxay noqonayaan waa buuxsamayaan Een, waxaa aad loo degayaa hoteelada de- dad badan oo business u yimi boosaaso oo ka yimi gobolada iyo magaalooyin kaleeto iyo gobollo kale ayaa jira marka halkaas ee, marka loo fiiriyo dhinacaas dhinaca hotel kurdada wuxuu noqonayaa wax ee aad ee, u- u wanaagsan oo u buuxa laakiin dhinaca kale marka laga eeriyo dhinacii cuntada iyo restaurant maalin furnaan jirtay oo qado iyo quraac jirtay ee, makhaayad way ka baxaysaa so waxaa laga yaabaa makha- een, hoteelada qaarkood in la isku dheelli tilmaan laakiin hoteelada qaarkoodna iyo makhaayadaha qaarkoodna in hoos u dhac ku yimaado marka een, hoteelada adeega rasmiga haddii ha adeeg garasmiga haddaan marka aan saamaynta kale oo dhaqaale ahaan ku yeelan karo aan kuu sheego waxa waaye haddii shaqaday een, een, hoteeladii makhaayadii ay yaraadaan shaqaalaha ayaa haddana hoos u dhacay shaqaalaha shaqaal shaqadii shaqaalay baa haddana qaarkood shaqalaan shaqaale badan baa waxa ku dhacaya oo full time shaqayn jiray yani oo si buuxda u shaqayn jiray saacado badan koob iyo toban saac oo laca yani ka shaqaysan jiray ayaa haaf shaqaynaya waxayna ka go'an tahay lacagtii iyo salariga ama wajiskii mushaarka qaadanaya kuwa badanna shaqadii way ka tagayaan oo waa la ruqsaynaya oo waxa laga yaabaa restaurantka markii waa la xiray oo maalin shaqayn mayso in ilaa iyo boqolkiiba sideetan shaqaale ka shaqaynaya ay tagto marka suuqii waxaa ku kordhaya shaqa la'aan shaqa la'aantaana saameyn bay ku yeelanaysaa guud ahaan dhaqaalaha marka puntland oo kaleeto oo awalba shaqa la'aantaas soo sii jirtay ma isleedahay xilliga xagaaga oo kale ganacsiga inuu hoos u dhac ku yimaado qaybu ka yahay ha qaybu ka yahay qayb kamid ah qayb kamid ah marka laga eegona faa'iido u tahay sida batroolkii oo qiimihiisa dadka ganacsiga ka sameeya waxay ku xiran tahay qofku ganacsiga ku jiro ama shirkad walba laakiin majority-ga ganacsiyaasha entertainmentiga ah ama restaurantga ah oo meel la isticmaalo kale aad bay saameyn ugu yeelanaysaa badeecooyinka qaar badan bay saameyn ku yeelanaysaa oo aan bal waa mahadsantahay
iyaduna aad bay umahadsan tahay faadima yaasiin jaamac oo inala socodsiinaysay waraysigaasi inooga yimid magaalada boosaaso haatanna muqdisho ganacsiyada kala duwan gaar ahaan makhaayadaha laga cunteeya ayaa isbedel ku yimid jadwalkoodii inta lagu jiro bisha ramadaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena axmed xasan colaad markii la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan inta badan maqaayadaha iyo baararka waaweyn ee ku yaal magaalada muqdisho waxaa ku yimaada isbeddel ku aadan dhinaca shaqada ama shaqaalaha ka shaqaynaya baararkaas bisha barakaysan ee ramadaan inta badan maqaayadaha waaweyn iyo kuwa yaryar ee ka jira magaalada muqdisho gebi ahaan waa la xiraa balse waxaa jira baarar iyo maqaayado habeenkii shaqeeya oo afur iyo casho intaba diyaariya baarka weyn ee hindian ocean oo ku yaal deegaanka liido wuxuu ka mid yahay baararka shaqeeya xilliga ramadaanka gaar ahaan habeenkii markii afurka la gaaro waxaana shaqaalaha ka shaqeeya baarkaasi aan kala sheekaystay qaabka shaqo ay xilligani ay u shaqeeyaan inta la gudagalay bisha barakaysan ee ramadaan cabdiqani macalin cabdiqani xilliga ramadaanka oo kale shaqada maxaa iska bedela xagga jadwalka wallaahi alxamdulilah ramadaan waa bil barwaaqaysan oo alxamdulilah xilligii maalintii awal aan shaqayn jirna hadda maalin ma shaqayno waxaan shaqaynaa habeenkii marka waa bil soon habeenkiina waxaan dhiibnaa afur waana ku faraxsanahay maadaama bisha ramadaan la galay goormaad soo gashaa marka shaqada xilligee intaas ramadaanka la gelin aad shaqada soo geli jirta saxabow labadii duurnimo ama sideed saac si loo yaqaanaba aan soo galaa ilaa shan saac lix saac aan ku jirnaa habeennimo alxamdulilah ilaa halaasaan ku gaarnaa markii horena shaqada goormaad soo geli jirtay intaa ramadaanka la gaaro waxaan soo geli jirnay subiixii aroortii hore laba iyo tobanka waxaan ka bixi jirnay adi adi casarkii meelahaas hadda laakiin waxaan soo galnaa labadii duurnimo ilaa shan saac habeennimo aan ku gaarnaa
marka maxaa qaabilsantaha adigo marka oo xagga baarkan weyn hindian ocean waa cooking cunto karinta iyo maamulka meeshaan
marka afurkaad diyaarisaan iyo cashada iyo arrimaha kale oo cabitaanada kala duwan
waxaan diyaarinaa afurka marka alxamdulilah afurkana waxaa waaye waxaan diyaarinaa dadka tabaalaysan oo u diyaarinaa oo firiyan ku dhiibnaa marka qofaan waxa haysan oo masaakiin oo iska tabaalaysan waa u furan tahay meesha lacag lagama qaada cidna uguma dhegeyso alxamdulilah oo bisha barakaysan oo ramadaan marka shaqaalahu in bal ka waran xagga shaqadoo kale masalan oo kale shaqaaluhu iyo ramadaan maasha allah shaqaalaha way shaqeeyaan si wacanay u shaqeeyaan weliba alxamdulilah ayagoo faraxsan weliba sooman magacaada maxamed xasan maalin maxamed adiga maxaa qaabilsantahay aniga waxaan ahay caawiyo kook
caawiyaata jadwalkaada ka war shaqo alxamdulilah waa fiican nahay saacadii aan soo gali jirnay sideedii galabnimo aan soo galnaa ilaa habeenkii shan saac lageyna labada duurnimo ama sideed saac sida loo yaqaan marka shaqada markaad soo gelaysid bil barakaysan ramadaana lagu jiraa dad badan waxaa macquula xagga shaqadoo kale inay ka caajisaan ama ramadaanka ay tiraadaan howl badan ma qaban karti maxaa adiga xaggaada الحمد لله وفرحتنا ما وانا وانا في صوم الله الحمد لله رب العالمين وانا فرحتنا ان شاء الله وانا شغلنا وقبلنا intaasi kadib waxaan isagana la hadalnay doomiyaha ama maamulka maqaayadda maxamuud xareed xareed bal waxaa naga warantaa xilliga ramadaanka oo kale maxaa iska bedelo hawshii shaqo ee baarkan weyn laga heli jiray بسم الله الرحمن الرحيم إن أول مركور السلام عليكم ورحمة الله ومدة الصومالية ميل كسي إجوكتو وحان لهاي رمضان كريم عالم كميل كسي إجوغان وحان لهاي رمضان كريم إن تاس كدب إن وحا إسبدل أو جراءة ودنك إن ورمضان ولا نعميسن يهي نعم إلهين هاي سنة إن إنديان أوشن ستار أو كتال حيبت الليدو إن وحا إسبدل أو أو جراءة إن حلي رمضانك أنا وحانو يالا qaab oo ah shaqaalaha indian ocean ka shaqeeya shaqaalo tiro badan oo ilaa konton qofood gaaraya ayaa ka shaqeeya waxayna ka kala yimideen gobollada soomaaliya gobollada soomaaliya dadka ka yimid waxaa ah heshiis aan hor loola galay oo ah nin kastoo gobollada soomaaliya ka yimid ama dadka kale oo noo shaqeeya oo ka yimid yemanta yeman oo kale ka yimid shaqaalaha noo shaqeeya ama caalamka ka kala yimid waxaa ah waxaa jira system oo ah annaga bisha xilli kale markaan aan fasax sii lahayn bisha ramadaanka ayaa waxaan siinaa fasaxoora marka sanadkii waxay leeyihiin hal bil oo free ah oo gobolada ay ugu naqdaan familkooda ay kusoo salaamaan ay leeyihiin
marka bisha barakaysan oo kusoo aadiseen ramadaan bisha barakaysan oo ramadaankan kusoo aadina anaga xilligaasaan aad u qadarinaa soomaaliya oo dhan meel kastay joogto marka bishaas ramadaanka ayaan kusoo aadiyey marka saas ayaa marka shaqaalaha inta badan fasaxay hadda ku maqan yihiin tiro koobana hadda shaqaysa soo maha waxayse qabtaan hadda shaqaalaha hadda jooga shaqaalaha hadda jooga maqaayaddan indian ocean waxaa jira afar oo sanad kasta aan aan sameeyo oo freeya jira marka wixii shaqaalaha jooga afarkaasay diyaariyaan galabtii waxay soo galaan adiga sagaal saac ay soo galaan habeenkii ilaa laba saac ay joogaan security kasoo markasta waa joogaa marka shaqaalaha inta joogta waxay diyaariyaan afurkaas oo miiskaas oo freega ayay sameeyaan marka saas awgeed marka tiro kooban oo shaqaalaha hadda joogta tiro koobanaa joogta ilaa iyo hadda waxaa jooga toban qofoodaa joogta inta kale waxay ku maqan yihiin ay ku maqan yihiin horay goormay shaqada usoo geli jireen intaan ramadaanka la guda gelin intaan aan ramadaanka aan la gelin waxay soo geli jireen subaxdii waxay soo galaan six thirty laba iyo toban saaca bar haddii dhanka loo yaqaano ay soo galaan laba shiftiyay isu bedelaan kuwa galabtii subaxi six thirty kuwa soo gala galabtii two o'clock amba sideed saac oo galabtay ka baxayaan kuwa kale oo galabtii sideed saac soo galana cawda afar saac bar ilaa shan saac ay joogaan iyagana
marka bishaan inta lagu jiro hawsha sida ay ku soconaysaa bishaan intay ku jirto waxaa socaysa shaqosaanay ku socaya waxaa wehliya oo intaas noo wehliya xilliga ramadaanka idana waxaana loo diyaariyaa wixii oo dayactir ah oo amba ha naqato dib habeenta lagu sameeyo waxyaalahaas oo dhan iyo dadku in ramadaanka ay nastaan cibaadaystaan masaajidka waa arki weysaa anaga halkaan taraawixidan ku dukanaa marka intaan ku afurnaa taraawixdana gudaha ayuu ku yaala masaajidka waa ujeedaa ilaa masaajidkaan u diyaariyey halkaanay ay ay taraawixidan lagu dukadaa marka ummadda soomaaliya meel kastoo jooga waxaan leeyahay bisha barakaysan ramadaankiis anigu qurba joogtaan ahay waddanka u k aan kasoo jeedaa ummadda soomaaliya meel kastoo joogaana inay dadka hore caawiyaan oo dadka hore u gargaaraan markasta dhibaataysan waddanka dhibaato badanaa ka jirta aada umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa maamulaha baarka weyn ee hindian ocean ee ku yaal deegaanka liido maxamuud xareed dhegey una warramay barnaamijka waa go-aankaada ee idaacadda v o e da aada umahadsan tahay maxamuud
waa tahay aad buu umahadsan yahay axmed xasan colaado isna barnaamijkaasi nooga soo diray magaalada muqdisho haatana kusoo dhowaada khadiijadi khasiido ramadaan aan iraahday oon ugu tala gashnay bisha barakeysan ee ramadaan
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهي يا محمد إلهي خاطر باقي مكار كفيو يسمع أجنى مجرى قرعدي رسولك وفي كرا خرنوك عذاب تكلي وفي عاشق خبوك شنانا خطوري وليل كبدا لك كفالة خالي إلهي خاطر باقي مكار كفيو يسمع أجنى مجرى قرعدي رسولك كرا غرمك على ثقلي وفي عاشق قبوك جنة خطوري كليل كبر النقا كفالة قادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد وجد الله نهاي يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاي يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاي يا محمد تتكاقينا نغضن سوريا دادا عناي صبح إيو تتاحن كوب السليا صلاة الله عليك يا محمد وأهلك وأصحابك يا محمد تتكاقينا نغضن سوريا دادا عناي صبح إيو تتاحن كوب السليا صلاة الله عليك يا محمد وأهلك وأصحابك يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاي يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاي يا
fiidnimo wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu qasiidadaasi nebi ammaanka intaasi ka gudubno haatanna waa xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga marka dunida muslimkaa la joogo inta badan ganacsiyanta waa ganacsiyada cuntada la xiriira waa ay xidhan yihiin haddaba waa sidee xaalka bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool waddamada reer galbeedka gaar ahaan bulshada soomaalida ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya barnaamij arrintaasi ka hadlaya oo marti noogu yahay cabdiraxmaan xaaji ayaan cabkoos oo makhaayado cunto ku leh magaalada minneapolis ee gobolka minnesota
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka waa go'aankaaga oo habeen kasta hadahaya oo kale aad naga dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa sida ay bisha rabadaan u saamaysay dhinaca shaqada dadka ku nool waddamada galbeedka gaar ahaan waxaana marti inoogu ah cabdiraxmaan xaaji ayaan oo ku magac dheer abcos waa ganacsade meherado kala duwan ku leh dalkan maraykanka gaar ahaan minnesota meheradaha uu leeyahayna waxaa ka mid a safari restaurant iyo geeljire grill haddaba qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona cabdiraxmaan xaaji ayaan kusoo dhawo marka hore laanta afka soomaaliga ee v o a rogaan wanaagsan walaalkiis dhammaantiin guddideena warbaahinta iyo shacabka soomaaliyeed dhammaan waa idin salaamayaa sanad wanaagsan ilaa khayr hana siiyo sanadkan sanadkiisana nabadgelyo ilaah nagu gaarsiiyo dhammaanteen waddankeena ilahay nabad ha nooga dhigo waa ku mahadsantahay walaal gacale fursadda ay siisay inaad maalinta khadka igu soo xirtaan su-aashaada haddaa weydiiso ugu noqdo suu saadeeyay businesska guud ahaan iyo bishan ramadaan niyo dhowr iyo tobankii sano wadankan aan joogay bisha ramadaan ba- waqti- marba waxay kusoo hagaagaysay xilli naintiyadii waxay kusoo hagaagi jirtay inuu maaragtay ramadaanka kusoo beegmo xilliga winterka afurka waxaa la afuri jiray afarta iyo saddexda galabnimo hadda waxay ku beegmataa xilliga samarka ama kulaylaha ama xagaaga oo oo bishan een, aan ku jirnaa ah waxayna afur ku dhacaa sagaalka fiidnimo meelahaas waan gartay marka laba isbedel weyn baa u dhexeeya labada waqtiba oo saad ka garanaysid midna xilliga waxa waxaa laga yaaba adoo qofkii shaqaalaha shaqada ku jira inuu afurkii ku dhacayo midna waxay ku dhacaysa habeenka bartankiisa marka markaad eegtid oo kale bal dhinacii shaqaalaha si gaara aad u eegtid idiin shaqeeyo kale een inkastoo dee wadamada reer galbeedka oo kale habeen iyo maalin laga yaaba in la shaqeeyo idinku sidee baad marka u bedeshaan adar waktigii jadwalkii shaqada xilligan bisha ramadaan oo kale jeelookinta run ahaantii hadda labada maqaaxi aanu gobolkan ku leeyahay midda safari restaurant la yiraahdo ah, iyo event center iyo geeljira grill Eh, labadu waxay ku yaalaan weliba geeljira grill waxay ku yaalaan mall soomaalida ay leedahay businesska oo dhanna waxa weye business oo soomaaliyeed marka run ahaantii bisha ramadaan markay soo gasho for example een, eh, waxaa laga yaaba in gelinka hore o dhan cidi ay joogin sidaa awgeed hadda s- goobtan yada markaan een, maalmihii ugu horreysaan furnay aan aragnay in maaragtay bersigu iska xiran yahay Een, waxaan qaraar ku gaarnay inaan qaabtaas arko bisha ramadaan aan iska xiro aan dib u furo maalinta ciidda hadduu eebaha awoodda raalli ka noqdo because maalintiin waxaa ku mashquulsan tahay qofkii shaqo iyo wuxuu ku jiraa cunto karin habeenkiina taraawiixdaan ku jirnaa marka maqaaxiyaha inta badan sida special maqaaxiyaha inaan businesskeeda ku jiro maalintii waa xirannahay inta badan maqaaxiyaha soomaaliyeed waxaa la furaa shanta galabnimo ama lixda galabnimo dadka shaqaalaha galabta u socda shaqada shiftiga labaad ee dhaxaan ayaa wax kasii qaata afurkooda hore usii qaataan dadka afurayana sideed iyo sagaalka meesha ku afuraan iyada marka gelinka hore waa wada xirannahay waan gartay n dhegeystayaal kala duwan baa horta khad ku jiraana wax badan oo ku saabsan bal meheradaha galafsigoodan ku weydiin doonaa mid ka mid a dhegeystayaashu magaalada hargeysa nagaga soo biray ee ku dhegeysanaya bal kusoo dhawo magacaaga Hello, waa Maxamed Cumar Ciise aniga la dhahaa.
waan gartay waad dhegeysanaysaa cabdiraxmaan oo meherado kala duwan oo geeljire iyo safaariga kule dalkan maraykanka wuxuu ka sheekeynayay bal xilligan ramadaanta oo kale sida waqtiyadu isu bedeleen haddaad su-aal qabtid oo kale Wallahi hadda anagu waxaa kamid ah Hargeysaan joognaa anagu wax saameyn badan uguma laha dadka qormuhu waxay ka cabanayaan anagu ma qabno anagu sidii caadigeed wallahi dee laba iyo toban saacadood wax ka yar baan hasuusanaa inta kale wax tuban haysanaa waa waa iyo cibaadadii iyo wax kasoo nugunaa maasha allah baan ku jirnaa anagu marka idinku waktiga ha- maalintiina dee kolba waa xidhan tihiin habeenkiina waa meheradu magaaladu waa shidanta oo xilliganba xilli dambey ka tahay hargeysa ha imika waa laba iyo toban kowdii iyo iyo badan labadii dhalo habeenimo weeyaan waan wacaweynaynaa odhee bal samarkan la dhadaan kaala dhaxalaya imika oo weyna markii waxaanu qaaday ilaa laba saacadood saddex saacadood dambaan naga hadhay karaasta asmeerkiiba inta sugaynaa iyadoo inta kelina ilaa imika saacad kadib gelaynaa waan gartay marka haddaad su-aal weydiin lahayd qurbu ka cabanaya haddaad su-aal haddaad su-aal haysid oo kale su-aal wallahi waxaa si loo talin lahaa dadka qurbaha inay safarka qaataan bisha rabaan oo wadanka ugu soomaan waan gartay aad aad baad umahadsantay n talada ka waran n cabdiraxmaan wallahi waa talo aada iyo aada u qaaliya waa mahadsanta walaakis ilahi khayra kaa siiyo waxay ku dhaanto inta badan run ahaanta asxaabteeda intii la joogta iyo markaan een, een, bisha ramadaan soo gaaray dad badan baan ku yidhahdaa yani marka keliya oo really la taaban karo home sick igu dhaco waxaan ka wadanka ka maqanahay soddon sano marka keliya aan la oran karo aan taaban karo inaan home sick igu dhaco waa bisha ramadaan iyo ciidda markaa xasuusatid shacabka wadanka markaan ku nooleen sida bisha ramadaan loo dhaqi jiray galabtii la iska soo bixi jiray maqribka eedaamada masjidka laga wada eedaami jiray afuurka iyo timirta meesha lagu cuni jiray aqalka aad soo qubeyso taraawiixda u imow shucuurtii iyo dareenkii bisha ramadaan oo wadan muslim ahaa waa waa waa midda keliya aan aan inkastoo hadda ku dhowan reer minnesota haddaan nahay aan aan aada ugu faani karno xagga iyada ah but still ma gaarsiisana dareenkii ah, soomaaliya lagu haystay ma gaarsiisana marka waa talo wanaagsan waa midaan insha allah ka talageli doono insha allah waxaan rajeynaya ilahay sanadka sanadkiisa iga dhow inaan wadankayga kusoo waan gartay intaanan ka bixin aan su-aal ku weydiiye n minnesota oo kale n soomaalida aada ugu badan oo dee caan ay ku tahay bal n ma laga dareemaa markaad eegtid dee dabcan waddan reer galbeed aynu joognaa oo maraykana ma laga dareemaa dhinaca shaqada deegaanada soomaalida oo sha- dhinacii meheradii maalintii furaan jiray habeenkii oo kale shaqaalihii ma- aad ma looga dareemaa markaad iga s- qaarkood inay xiliyadas aad iyo aad iyo aad baa looga dareemaa waxaa jira hadda bisinisyadan oo kala duwan yihiin bisinisyo badan oo soomaali boqol kiiba boqol la dhiilgarayaa jira iyo bisinisyo ummadda udhexeeya hadda businesskaygu waxa weye cod walba u dhexaysaa ilaa bisha ramadaan laga soo gaaro maantada mar dhoweed hadda inaan mar- in- intaan shaqada kasoo bixin waxaan email uga jawaabayay dad ajnabi ahaa oo maqaaxideeda imaan jiray oo reservation ka samaysan jiray oo gruubyo ka yimaada ama kolajyo ka yimaada ama shaqooyin ka yimaada inaan ra- raalli ahaada bishan waa xiranahay waa is- qaarkood way ogaayeen oo way- way- way- way sanada hore ee ku dhacday iraado maaragtay waa waxaan furanahay habeenkii waa ramadaan oo igu socelina ho i understand wa my apology amay kuleeyihin annaga waa khalad galnay marka en- taas waxa isbedelkaasi wuu jiraa waxaa kaloo isbedel jira iyadana maaragtay dadka shaqaalaha maqaaxida ka shaqeeya ee wada soomaali ma aha ajanabi badan baa ku badan ajanabigaasna waktigii baa ku bedelma markii qofkii kuu shaqeynayay subaxii shaqo usoo gelaya oo shiftigii waxa meeshan waxay uga soo galaan shift shift ugu talagalay noloshiisa iyo reerkiisa inuu waktigaa ka tegi doono waktigaa geli doono baa bisha ramadaan guul ka hor baa fadhiisanaysa shaqaalahaagii markaasa leeda listen waxaa soo gelaya ramadaan laga bilaabo bisha iyo bishaas waxaan u baahanahay waktigaa ilaa waktigaas inaad schedulekaaga meesha kasoo geli jirtay lixda subaxnimo aad saddexda galabnimo ka bixi jirtay inaad saddexda galabnimo soo geshid oo haweenka habeenkii laba iyo tobanka habeennimaa ka baxdid marka waa waa fahmi karaysaa qof family caruur leh inuu noloshiisa wax ka bedelo marka taasina waa waa arrin ya- ay ku yara adkaato shaqaalaha qe- weliba qaybta specialka ajanabiga noo shaqeysa laakiin business ahaan iyo qofka hantilaha wallah xamooda waa bil khayraysan ma subaxi waa iska nasanaa welwalkii subaxi orodkii ma kugu jiro waan gartay jamacada ilaahay waa gooni weyn waan gartay int at the end of the day-na waxaa businessku waxay dhahaan waxa ugu muhiimsan waa dhaqaalaha En- shaqa waxaad sameynaysid run ahaantii xaggaa wax dhibaato ah oo aan dareemi kara ama jirto saasa ma jirto waan gartay intuu qofka sameyn jiray iyo xiriirka qof walba u qorna wuu qoraysan yahay Waan gar- waana la helaa waan gartay n geeltire magacan ku dhisan bal wax kaa weydiin doonaa n dhegeysto kale oo maraykan ku jira hadda aan ka horreysiye bal magacaaga walaal eh, ismaaciil farshaxaad baan kuu salaamaya magacaygu waa dhegtar maslaxa weyse axmed waxaan joogaa kansas city missouri waan gartay dee dalka maraykanka markaadu jawigi waad fahmaysaa bal n minnesota n cabdiraxmaan baa marti noo ah oo safaari iyo geeljire iyo meheradaha marka wuxuu jadwalkii shaqada isbedelay buu sawri naga siinayay iyo dee noloshan eh, reer galbeed siday ula jaan qaadaysa bal adiga maxaa kaaga baxay wallahi aad buu saaxiibkeena ganacsada ay u mahadsan yahay waana dhegaysanayay runtii aad buuna de inoo ku sharaxay ma garanaysaa waan gartay runtiina waa runtii waxyaaba badan baa isbedelaya tusaale ahaan qofna de inta badan dadkuna qofna waa ganacsada sidaa walaalkeen qofna waa qof ma garanaysaa shaqo ku guda jiro oo haya mawta waan gartay marka runtii wuxuu si wanaagsan oo ku sharaxay qofkii dee businessmanka ahaa ee hantiila ahaa iyo qofkii loo shaqeeyihii iyo shaqeeyihiiba dee dhiba- een, dhinacyo badan buu ina ka tusay mawta waan gartay waana waxyaabo iska soo jira laakiin bishan rabadaana runtii dadkaas sida dadka u shaqeynaya dadka kale ama islaam ha aad u shaqaysid ama qof kaleba ee kolley waxaa imanaya change iyo waktigii oo isbedela waan gartay marka inta badan inaga oo kale haddeer aniga oo kale markaan tusaale ahaan shaqaynayo dee dadkii inkastay ogyihiin dadkanaad la shaqaynaysaa oo runtii laga dheerigsan yahay bishan rabadaanka meel kastood adduunka islaamka laga joogo ama adduunkan dee aynu joognaba Mm.
way way ku dheerigsan yihin lakin kolley markaad soomaaliya oo kale tusaale ahaan anigu markaan joogay ama asia oo kale mara- markaan joogay la mid maaha inta badan tusaale ahaan malaysia oo kale markaan joogay rabadaantii hore oo kale waan gartay een waxa weeye waa dal de iska islaam oo macnaha de wax ifan hadad shaqo ku jirto mise wax baranaysaba wax isbedela ma dareemaysid sida soomaaliya oo kale aad moodeysa waan gartay marka wax su-aala ma weydiin lahayd n eh, su-aal ma waysa cabdiraxmaan tusaale ahaan een waxaan weydiin lahaa een shaqaalaha oo kale dadka een dadka tusaale ahaan dadka hadday jiraan dad aan islaam ahayn oo u shaqeeya oo kale miyay saameysaayo fasax uu siiyaa ma shaqaalaha tusaale ahaan miyuu yareeyaa mise markaa shaqaale badan baa loo baxdaa su-aashaasaan weydiin lahaa waan gartay n cabdiraxmaan aa walaal waad mahadsan tahay waa su-aal aad iyo aad u wacan waana waa arrin maaragtay issue sanad walba ramadaanka marka lasoo gaaro qofka hantilaha hor taagan En, ha qaarkood waanu fasaxnaa En, en, en, en. shaqaalaha qaarkood waxaa laga yaaba inaad tiraahdi maaragtay bisha ramadaan isagoo isan muslim ahaynba maaragtay wakti iska qaado waayo ma- ma- meelaadan meelaadan uhaynaa saari kartid En, shaqaalaha qaarkooda muhiimka ah oo oo businesska uu ku dhisaman yahay oo lo- boolaha ahna waxaad bedeleysaa shiftigiisi baa bedelaya waayo meesha subaxaad ka fureysa habeen baad shaqeynaysaa En, marka kuwaasna way joogaan oo schedulekooda waanu bedelnaa inta badan En, en, en, marka saas inta badan ugu dhacda marka xoogaagii oo kale ma la siinayaa mise qofka waxaa laleeyahay bishaas fasax caadiya iska qaado Een, qofka bisha dhan fasaxiisa qaatay oo badanaa waxa weeye hourly bay marka waxa weeye waxay kasoo go-onaysaa jeebkiisaas bay kasoo go-on tahay Oo, waan gartay Een, ma- qofkii laakiin salary ah oo ku heshiisan salaryna waxa weeye waa in oo siisaa bay leaveskiisa waan gartay Een, magacan bal geel jire ee, dee qurbahan joognaayo geel jirahana een, dee dalkiiban aada ugu aqaanay iyo dee Sax.
ninkii waxaan soo xasuunaya geel la kaxaynayo iyo Sax.
ninkii kaxaynayay dhinacaas geel jire iyo bal magacan xagee buu kasoo jeedaa muxuu yahay wallahi niyahow aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay Een, een, magacan waa waa maqaaxi cusub waxaa la yidhahdaa geel jira grill waxay ku taalaa suuqa weyn ee soomaalida carmel mall ay yidhaahdaan waxaanu furnay sa- laba bilood ka hor yaan furay saddex bilood ka hor baan umalaynaya reasonka wuxuu kasoo jeedaa anu waxaan lahaan jiray maqaaxida weyn oo hadda ku taalo oo aad caan ku ah safari restaurant iyo hoolalka lagu kureeyo oo aroosyada iyo xafladaha inta badan ay ka dhacaan maqaaxi beri horean lahaan jiray iyadana kalamanjaro la yidhaahdo marka bisinesyo badan baan soo marmaray oo magacyo kala duwan iska le oo inta badan magacyo afrikaan iska ah marka awlos awlos waxaa igu taagnaan jiray in aan magac soomaaliyeed aan helo magacaan ku qabweynahay oo fasiraya ciddaan ahay inaan helo Een, ah, marka waxaan maalintan businesskan furayay baa waxaan baartinarkeyga waxaan ku yidhi magaca soomaali waa inuu noqdaa waa inuu dhaqankeena ka muuqdaa waa inuu culturekeena ka muuqdaa Een, waayo xilliga qurbaha markaad joogto marba marxalad baa ku jirta xilliga waxaa la joogaa aan buubuunin lahayn qofku wuxuu yahay waxaa jir maxuma balaa imo magac marka horse waxaan ku fakeray inaan u bixiyo soma oo soomaaliya lasoo gaabiyo s o m a camal kalarkiisuna buluug uu noqdo xidigtii wax ka muuq muuqdaan aduu muddo kadib waxaa la yidhi magaciini meeting yar baan yeelanay waa waa ka degi waayey si fiican dadkii bartinerkayga ahaa waxaa igu dhacday inaan ba ku noqdo boorka iyo ideadan dib usoo iktiraaco markaasaa ilaahay wuxuu igu soo riday inaan idhahdo niyo geeljire marka maadaama geeljire uu ga u ka bilaabo ama ji uu ka bilaabo xarafka xaraf kale oo qaadan kara si uu magaca waxay dhahaan rydom inuu raam gareeyo isqabsado sidaa awgeed baan geeljire grill loogadiisana waxa weeye hal waxa weeye baarqaba oo een, tilaabsanaya wey wax kalena maaha waxaan uga jeedaa inaan culturka iyo dhaqanka uga dhawaano waan gartay iyo inaan buubuunino wixii maaragtay ama geljiro ahaaw ama berele ahaaw ama kalluun dubato ahaaw wixii culturkaaga iyo dhaqankaaga inay ka muuqdaan waxaa fiican businesskaaga waan gartay aan kula kaftay ma dee caani geela markaa ma laga helayaa meesha geel jira marka la xasto waa caani marti gelinti caani geela Een, wadankan lagama helo caano geela Een, een, een, laakiin hilib geela noo imaan jiray australia nooga imaan jiray waa la joojiyey hadda ma ilaa australia ha australia laga keeni jiray geela iyo arigaba inta badan waxaa laga keena australia wallahi waa waa hilibka xalaalka ah waa safar dheer dad badan ba hadday maqlaan halkan ma ganacsi u keeni lahay dhegeysta kale horta khadka siinayaa aan kugu soo noqonayaa een bal magacaaga adoo iga bilaabaya bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa xasan cumar xasan xasan ogaal waxaan joogaa magaalada hargeysa daadihiyaha barnaamijka ismaaciil jarjar iyo idaacadda v o a ba aada iyo aad baan u salaamayaa isla mar ahaanta waxaan kaloo salaamayaa cabdiraxmaan mulkiilaha ah, geeljira hotel iyo safari Ah, bal waxaan doonayaa in aan su-aal weydiiyo ah, cabdiraxmaan cabdiraxmaan ow ah, waxaa hadda barnaamijku ka hadlayaa waxa weeyaan rabadaanka iyo waktiyada dheeraadka saa loo shaqeeyo marka eh, kolleyda eh, markaan anigu hargeysa ka hadlayo eh, rabadaanka dad badan oo aan maalmaha kale soo shaqo tagin baa soo shaqo taga maha- meherad walba eh, shaqaale dheeraaday heshaa waayo eh, weliba ay u badan tahay meelaha maryaha laga gato inkastoo adigu maqaaxidaadu ay cuntada iibinayso waxaan ku su-aali lahaa cabdiraxmaan shaqaalaha joogtada kuwa ah wax lacag eh, xaqul ciida ama gunno eh, farxadda ciidda ah ma siisaa haddaad se siiso eh, waxaad ugu ma waxaad u garato ayaad siisaa mise boqolkiiba mushaharka ay qaataan ayaad ugu dhufataa waan gartay xasan aad baa umahadsan maasanta walaalgacli waana salaaman tahay adigii dhammaan ehelka walaalahayna ku nool een, wadankii iyo magaalada hargeysa Een, niyo waa su-aal aad iyo aad u fiican Een, een, ah, run- runtii waan siinaa Een, special maalinta ciidda ah oo maalinta iyadana aan ugu talagalno cuntada oo waxaa cuni karta cuna oo buffet iyo waxaasa Een, shaqaalaha waa u diidna xaqal ciidkooda waa waxaan inta badani waa waxaan u garano Een, ama aan u garto laakiin ilaa hadda percentage iyo iyo ma ma ma oran laakiin su-aasha marka ay weydiinaysay ba- businessman markaad tahay always conversationkaaga waxbuu maskaxdaada u diraysaa maogta markaas waxay kusoo dhacay war cabdi muxuma ninka walaalkaa su-aasha ku weydiinayo fikradda muxuma ah inaad ku bixisid ah percentage for example inaan ihahdo shaqaalahayga oo nin ciidii waa waa beri ama waa saa dambe sanadka hore waxaanu gadnay intaas haddii aan sanadkan intaa aan ga- intaas aan gadno aad ka badisaan twenty percentage intii laas yaraa gadnay then you get twenty percentage of bonus oo ziyaada marka taas waxay keeni kartaa incentive cusub marka waa fikrad cusub walaalka ilaah khayra kaasi ay igu dhalisay een aan aan aan aan ka fiirsan doono inaan sameeyo in kale laakiin so far intaan soo qabanaynay waa waxaan gar waxaan u garta baan sii bixinay waan gartay n dee shaqooyin badan baa marayka ka banaan haddii la helayo meel la keenayo n sheekadan geeljira ayay iba xisisay n waxaan jeclaa bal inaan ku weydiiyo n gebagabadii barnaamijkeenin haatan joognaa n bal marka ramadaanta ama xilliga ciidda oo kale haddee ciiddii wak wakti kooban bay naga xiga oo tobankii dambaa la gelayaa n maalmahaas oo kale ma jiraa suuq ka duwan kii hore oo kale dadku macnaha sida wax loo dalbanayo ma ma dareentaan deegaan ka duwan kii hore cuurta ha aad iyo aad aad iyo aad tobanka cisho ugu dambeeya een, taraawiixda iyo tahajudka iyo marka la dhaco magaalada aad bay u shidan tahay een, magaaladan hortan ku noolnahay magaalo aad iyo aad ummadda ugu khayraysan tahay weeye gobolkan minnesota magaalooyinkan Mi- mataanaha minneapolis iyo st paul shacabkii waa ku badan masaajido badan baa ku yaala suuqyo badan oo santara ah ama shopping complex ha la yihahda ama mall ha yidhahdaan baa ku- noogu yaala Eh, mid waxaa la yihahda carmel mid twenty fourka iyo karama iyo dhowr kale oo kale Eh, marka waa la dareemaa shucuurta businesskuna waa boomin aad buu u shaqeeyaa ciyaalka suuqa iyo acaya shanta cisho ugu dambeeya carmel iyo marka oo oo lasaga baxa dhalinyarada u- rag caruurta yaacas iyo haweenka yaacaya iyo shoppingka iyo ay ku jiraan iyo khamiiska la gadayo iyo iyo xalwada biibays waad yaabaysaa marka aad iyo aad baa loo dareemaa een, maalmaha ugu dambeeya waxaa aad iyo aad looga dareemaa soomaalida keliya maaha inkasta oo aan anigu arkay inay s- ay yara ay ay- dad badan oo ajnabina aad noo dhibsadaan laakiin entire stateka dhan wuxuu dareemaa maalinta ciidda gobolkan aad baa looga dareemaa waxaa ku yaala suuqa ugu weyn oo mall of america la yiraahdo ayaa wuxuu ku yaalaa gobolkan magaalo bloomington la yirahdo minneapolis dhinaceeda ah marka marka la gaaro maalinta ciidda suuqa isaga ah wuxuu qaadi karaa dhowr boqol oo kun literally waxaa xira soomaali caruur iyo haween baa xira waayo waxaa ku yaala shoppingkii baa ku yaala maqaaxiyaha ku yaala me- ba- ciyaalkii waxay fuuli jireen reexooyinkii wixii oo dhan baa ku yaala marka waxaa moodaa soomaalida dhan magaalada degan ama gobolka deganba inay isugu timaado aad iyo aad marka ajanabiga xataa way nooga baxaan maalintaas suuqaas isaga waan gartay dad badan baa shaqa u abuurtaan bade dawlad badan baa shaqo loo abuuraa wanaag badan baa ka muuqna khal- xogaa yar dhibaatadena waa iska fiicanta inaan shacabka soomaaliyeed reer minnesota hadday dhegeysanaysaan at least moolka markaanu tagno waxaa fiican caruurta inay la bahidgareeyaan hooyada in ay gacanta ku hayso talabaad aan usoo jeedin lahaa aabayaasha soomaaliyeed gobolka minnesota ku nool oo dhan haddii ay maqlaysaan maalinta ciidda hooyada iyo caruurta iyo ilmaha raaca waayo suuqa markaan tago moolka kale waxaan arkaa ciyaar badan oo yaacaya Een, een, marka waxaa loo baahan yahay wa- wa- iyagu waa gartooda lakin waalidka inay shaqadooda inaan shaqadeena qabsano laakiin yes ha sheegtay shaqooyin badan baan abuurnaa lacag badan baan suuqa gelinaa Een, taasi xaggaasi wax dhibaataa ma jirto soomaaliya ilaa khayr ha siiyo ciid wanaagsan aad baad mahadsanta cabdifaaq guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxay nagaga xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana marti inoogu ahaa cabdiraxmaan xaaji ayaan oo ku magac dheer afkood oo meherado kala duwan ku leh dalkan maraykanka sida safari restaurant iyo geeljire grill tan iyo intayn barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiisa leh
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa cabdisaaxi dhaxan sare v o a aad baa umahadsantihiin waxaan joogaa magaalada cadaado ee ay hadda nolosha lagu soo gelabaday doorashada madaxweynenimada ee galmudug waxaa maanta ka guuxaya hanka aan u qabno dowladnimada dadka aad iyo aad bay ugu howan yihiin aniga oo aan u horeeyo waxaana rajaynaynaa maanta guusha noo dhalatay iyo dowladnimada inaan wax ka barano ma aanan aqoon in ka badan dhowr iyo labaatan sano laakiin maanta waxaan ku qanacsanahay oo oo nala baray dowladnimada haddana sidii aan hirgelin lahayn iyo dhaqankeedaan ku kala bixnaa insha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa weeyaan axmed xuseen ibraahim jooga magaalada hargeysa aad iyo aad waan salaamaya idaacadda v o e da gaar ahaan daadihiyaha barnaamijkan waa go-aankaaga haddaan kusoo noqdo go-aankayga waxaan rajeynaya insha allahu tacaala mustaqbalka inaan wax badan u qabto dalka somaliland gaar ahaan marka ugu horeysa aan naftaydan kobciyo kar u qaado aqoonteyda hadday tahay aqoonteyda diinta hadday tahay aqoonteyda maadiga dabadeeta si aan dalkaygii aan wax u taro dalkaas somaliland ee miisaaniyadiisu aanay ka badnayn laba boqol iyo kontonka milyan saddexa milyan ee qofna ay ku nool yihiin sidii aan dalkaa dhaqaalihiisa kor ugu qaadi lahaa aan toosin lahaana insha allah mustaqbalka siyaasadiisa siyaasadaasoo ka dhigi lahaa ilaahay idankiisa sidaan rajaynayo mid toosan oo oon lahayn quruux farabadaan lahayn oo ah mid wanaagsan oo ay dadku wax ku qabsan karayaan mid dadka isku soo dhaweynaysa mid walaala dadka ka dhigaysa mid dadkao dhan ay u siman yihiin inahaasaan filayaa inaan mustaqbalka doonaya wax ka bedelo
bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeye injineer cabdirasaaq cumar ismaaciil sheikh aduun waxaa madaxay ka guuxaya maanta puntland waxaan filayaa dowladda hadda jirta waxay jirtaa sanad iyo dhowr bilood waxaa la odhan karaa waxay ku tallaabsatay horumar lixaalada marka loo eego dhanka dhaqaalaha iyo dhanka ammaanka marka loo eego maamuladii hore ee dalka soo maray waxaan kaloo dhihi karaa dhanka marka loo eego xiriirka caalamiga ah oo international communitygana door muhiim ayay ka qaadatay taasina waxaa daliil u ah aniga waxaan kamid ahay kamid ahay ama dadka aadka u dhaleela dawladda ama dadka aadka uga mataqaanaa la odhan karo waxay kasoo horjeedanyiin dawladda laakiin marka aad aragtid ama miisaska caalamka aad tagtid oo aad eegtid dhanka horumarka dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amaankaba waxaan odhan karaa mataqaanaa door muhiim ayuu madaxweynahan iyo iyo golahan xukuumadda jiraan ay ka ciyaareen waana wax loogu hambaliyeeyo waxayna dhici kartaa inay jiraanin dad wax tabanaya dad askar ciidan gadoodsan ama wada wax samayn kara laakin waxaan ugu baaqaya isimada dadka iyo reer puntlandba arrintaasi mataqaanaa inay kaxaliyaanin oo loo fiiriyo dhanka wanaagsan loo fiiriyo nin kastoo reer puntlandna wadanka waxaa ka saaran waxaa ka saaran xil ayaa ka saaran inuu ilaaliyo amniga dalka inuu ilaaliyo dhaqaalaha dalka inuu ilaaliyo sharafta dawladda
kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyada qaar ka mida dhegeystayaasheeda haatanna dhinacii kaalimaha qasaa'idka bisha ramadaan iyo nabi amaanada aan idiin soo gudbiyo mid ka mid ah saday bishiila hela yay weeyaaney bisheeda kalana barwaaqiya khayr allow nagu beeg adaa boqore wadac wadac yaa ramadaa wabidaacatika yaa ramadaa wadac wadac yaa ramadaa wadac kalla yaa ramadaan
qasiidadaasina intaas aynu kaga gudubna waxayna guud ahaan gabagaba u tahay barnaamijkii waa go-aankaaga oo idinla socodsiinayeen anigu asaare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono isla toddobaadkan dhexdiisa habeenka khamiista inta ku horeysa waxaynu kaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.